wasaaradda cadaalada iyo arrimaha dastuurka dowladda jubbaland ayaa magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose ka dhagax dhigtay xarun cusub oo loogu talagalay xalinta khilaafaadka bulshada xaruntan ay wasaaraddu dhagax dhigtay ayaa ahayd mid bulshadu baahi badan u qabeen islamarkaana si deeran u soo dhoweeyeen agaasimaha guud ee wasaaradda cadaalada iyo arrimaha dastuurka jubbaland ay wehelinayeen mas-uuliyiin ka socota wasaaradda ayaa dhagaxdhigga waxaa ku weheliyey gudoomiye ku-xigeenka degmada dhoobley mudane mukhtaar maxamed sahal iyo gudoomiyaha maxkamadda degmada sheekh maxamed cumar siraaje mas-uuliyiintii ka qaybgala dhagaxdhigga ayaa si wadajira u sheegay in wax badan ay ka tiri doonto xaruntan khilaafaadka bulshada dhexdeeda ee degmada dhoobley ayna ahayd mid ay bulshadu baahi badan u qabtay waxaa sharaf u ah wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda jubbaland inaan halkan ka dhagax dhigayno xarunta odayaasha xalinta khilaafaadka ee degmada dhoobley kulankan run ahaantii maanta barnaamijka dhagaxdhigga waxaa ugu wehelinaya gudoomiye ku-xigeenka ahna kusimaha gudoomiyaha degmada gudoomiye mukhtaar sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad degmada dhoobley agaasimaha guud ee wasaaradda amniga taliyaha saldhigga odayaasha dhaqanka qayb ka mida garsoorayaal xelaalin qeybaha kala duwan ee bulshada degmada dhobley tiim kale wasaaradda cadaaladda run ahaantii sharaf iyo karaamay noo tahay inaan ballanqaadkii ahna hore u ballanqaadnay naga soo gaarayay odayaasha dhaqanka degmada dhobley inay helaan xarun ay ku qabsan karaan kulamadooda ay ku qabsan karaan shirar run ahaantii ay fadhiisan doonaan in run ahaantii wasaaradda cadaaladda isxilqaanka ee isxilqaanta kadib ay maanta inoo suurtagelayso aynu maanta dhagaxdhig keliya ahayn sidii ballanqaadidii hore u ahaan jirtay dhagaxdhiggii iyo shaqadii oo la bilaabayaba aan run ahaantii maanta u fadhino waxaan u mahad celinaa injineerka hawsha iyo akhyaartiisa kaliya fulinaya iyagana dhismaha oo run ahaantii mahad ballaaran la iyaga laftirkooda aad iyo run ahaantii aad iyo aad bay farxad noogu tahay dowladda jubbaland gaar ahaan wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurkana waxay diyaar u tahay horumarinta adeegyada cadaaladda ee deegaanada jubbaland si ay bulshada jubbaland u hesho adeeg cadaalada hufan meel walba ay joogto run ahaantii ha noqdaan garsoorkii ha noqdaan odayaal dhaqameedkii oo dhammaantood ka shaqeeya cadaaladda xaruntan waxay noqon doontaa xarun loogu adeego adeegyada cadaaladda ee degmada dhobley oo muhim run ahaantii u noqon doona arrinkaas xalinta khilaafaadka iyo sidii dadku ay cadaalad u heli lahaayeen mar walbana run ahaantii hawshaas ayaan u taagannahay haddaan nahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka waxaan joognaa saldhigga degmada dhobley halkaas aan ku dhagax dhigayno dhisme ay ku shaqayn doonaan cadaaladda haddii ay baraalle ka dhigo oo dhismahaasoo ka yimid wasaaradda muxuu ahay cadaaladda iyo arrimaha federaalka ee jubbaland waxaan aad u rajaynaynaa dhismahaas in degmadu waxtar u yahay oo dhismooyin ku soo biiray way ka mid noqonayso hawl fara badanna way ku qabanayaan muxuu ahay qolyaha cadaaladda iyo odayaashooda hadduu alla idmo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in qaybo ka mid ah cadaaladda ay helaan dhismooyin ayaga ay leeyihiin oo ku shaqeeyaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan jecelahay in wasaaradaha ay ku daydaan wasaaradda cadaaladda dastuurka oo kale aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin farxad weynu leh waa maalin qaali ah waa maalin wax aan horey hadda uga jiri jirin degmada dhoobley intii ay soo jirtay ay u bilaabanayso weyaan waa maalin bahdii cadaaladdu ay helayso qaybo ka mida hoygii ay ku shaqayn lahayd waxaan aad iyo aad u soo dhoweynaynaa anigoo ah guddoomiyaha maxkamadda degmada dhobley hawshaas qayimka ah sharafta badan karaamada badan ay wasaaradda cadaaladdu jubbaland ay keentay iyo ciddii ku kaalmaysayba aad iyo aad baan u soo dhoweyn aad aan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo ee aan ka qayb qaato ama ka mid noqdo dadka maanta goobjoogga ka ah ee dhagaxdhigada la dhexdhigayo ee xaruntanay waxaan filayaa xaruntan inay wax weyn soo kordhin doonto maxaa yeelay dhaqanka waa muhiim aad buu muhiim u yahay dhaqanka iyo culimaadiinta iyo maaragtay waa waa xubnaha muhiimka ah oo bulshada marka waxaan filayaa inay dhoble wax weyn ay kusoo kordhin doonto tan kalena garsoorka laftarkiisa waa wax bay kusoo kordhin doontaayo culeysyo badanoo kusoo dhici lahaa ama fulin badan oo la samayn lahayo iyaga booliiska ay samayn lahayeen yaa laga yaabaa intii laga heshiiyo in xal loo helo